iyagu saakay waxaaba lagu soo waabristo lagu soo kaco xilligii salaada subax ciidamo aada u tiro badan oo isugu jira kuwa amisom kuwa militariga kuwa booliiska iyo kuwa nabad sugidda iyo kuwa gaashaan oo soo buux dhaafiyay agaarka wasida caanaha iyo ilaa iyo istaal xooga shareeca meelahaas oo dhan ciidamada amisom waxay xireen dhammaan wadooyinka soo gala wasida caanaha kana baxa ciidamada dowladda soomaaliyana waxay baaritaan guri guri u galayaan xaafadaha ay qaban tahay wasida caanaha waxa u yaala gaari shabaqla ah oo aada u dheer waa lagu guraya dhalinyarta kuwa dhedhexaadka ayuu nooc ay ahaadaan marka wax guri kasoo bixi karo iyo wax adiga hataa banaanka soo adeegi kara ma jiran qoraanka arkayna kolley dhalinyaro aada u tiro badan oo baabur shabaqla lagu guraya arkayna hadda